إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay weerar xooggan oo cagmarin ah ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka mudug weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda kenya ayaa ka dhacay degmada lafey kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo guddiga beeralayda gobolkaas ayaa ka dhacay degmada jilib nadwa cilmiyeed ku saabsan weynaynta qur'aanka kariimka iyo musxafka ayaa lagu qabtay masjid ku yaalla deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddanka itoobiya ayaa ka hadlay saamaynta ay dagaallada halkaasi ka socda ku yeesheen dadka soomaalida ah siddeetan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo ah oo ka dhacay waddanka afghanistaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol labiiyo afartanka hijriyada oo waafaqsan soddonka bisha koob iyo tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay weerar xooggan oo cagmarin ah ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka mudug warkaasi waxaa la socday oo soo gudbinaya cabdisamed cabdulaahi waa mahadsan tahay maxamed cali saaka iyo wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaas dagaalka ayaa waxa uu yimid ka gadaal markii guuto ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal kula wareegeen xero ciidan oo ku taala deegaanka bacaadweyn xeradan ciidan waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan guutada koob iyo labaatanaad mujaahidiinta waxaa u suuro gashay inay guud ahaan xerada la wareegaan sidoo kalena ay cagta mariyaan dhammaan askartii ku sugnayd xerada dagaal adag oo waqti qaatay kadib waxaa xerada isaga firxaday guutadii koob iyo labaatanaad ee ku sugnayd saldhigga mujaahidiinta kadib markii ay gudaha u galeen waxa ay xerada ku laayeen askartii ku sugnayd sidoo kale dhaawacyo badan ayaa jira wararku waxaay intaas ku darayaan ka gadaal markii saldhigga si buuxda loola wareegay in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen saanad milatari oo aad u fara badan oo ay gaadiid ku jiraan waxyaabaha hadda la carbaabay islamarkaana sida hordhaca ah loo helayo waxaa ka mid ah in mujaahidiinta ay u gacan galeen ilaa shan gaari oo nooca dagaalka ah gawaarida lala wareegay ayaa waxaay kale yihiin laba gaari oo uu zuugku rakiban yahay iyo sidoo kale gaari uu ku rakiban yahay qoriga loo yaqaan b ten sidoo kale waxaa intaa dheer in laba cabdibile oo dhishiiko ku rakiban yahay ay mujaahidiintu la wareegeen taasoo tirada guud ee gawaarida lala wareegay ka dhigaysa shan gaari oo nooca dagaalka ah sidoo kale xerada waxa ay shabaabulmujaahidiin ka qaateen dhammaan wixii saanad milatari iyo sidoo kale hub ah ee yaalay islamarkaana ay ku howlgeli jireen guutada koob iyo labaatanaad ee ka tirsan dowladda federaalka ila wareedyo deegaanka ah ayaa xaqiijinaya in mujaahidiinta weli ay kusii daba jiraan firxadkii askarta xerada lagu jebiyey waxay sidoo kale mujaahidiinta guud ahaan la wareegeen gacan ku haynta deegaanka bacaadweyn ee dhaca gobolka mudug xaalada deegaanka bacaadweyn ayaa ah saaka mid degan waxaana xeradii lagu dagaalamay iyo sidoo kale goobo ka agdhow lagu sheegayaa in ay yaalaan qaar ka mid ah meedadka askartii lagu laayay dagaalka haddaba wixii ka soo kordha ee ku saabsan dagaalkan cagmarinta ah oo ay mujaahidiinta saaka ay ku qaadeen xerada bacaadweyn ee gobolka mudug wararkayaga iyo sidoo kale barnaamijyadeedii ku soo maqan ayaad insha allah kaga bega doontaan
weerar ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda kenya ayaa ka dhacay degmada lafey weerarkan oo ahaa mid qarax ah ayaa waxaa maalintii shalay lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliiska dowladda kenya qaraxa ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka baambo oo hoostaga degmada lafey waxaana lala beegsaday kolonyo ka tirsan kenyaatiga gaari nooca ciidanka qaada ah ayaa lagu burburiyey qaraxaan lala beegsaday askarta booliiska diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah ayaa ku soo degtay halka uu qaraxu ka dhacay iyadoona qaaday meydadka iyo dhaawacyada ka dhashay qaraxa lala eegtay ciidamada booliiska kenya kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo guddiga beeralayda gobolkaas ayaa ka dhacay degmada jilib ciidaruus sabriya ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya kulankan oo dowre ay barbar socotay ayaa u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo beeralayda degmooyin ka tirsan wilaayadaas muddo shan maalmood oo xiriir ah ayay socotay kulanka iyo dowro loo qabtay beeralayda taasoo ay daruus kala duwan ku qaateen waxyaabaha kulanka lagu gorfeeyey waxaa ka mid ahaa sida loo xallin lahaa dhibaatooyinka haysata beeralayda ee la xiriira waxsoo saaryarida iyo fatahaadaha uu sameeyo webiga xuseen ooyow aadan waa guddoomiyaha guddiga beeralayda ah ee la kulmay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuuna ka warbixinayaa waxyaabihii ay isku afkarteen iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaan halkan laisugu keenay beeraley oo ka kooban lix degmo taasoo ay isu keentay wilaayada gobolka meeshaasoo la isku dhaafsanaya nin walba aragtidiisa iyo ra'yigiisa ayadoo mataqaanaa ee maktabka beeralaydina uu nala joogay ee waxaan halkan isla meel dhignay qaababkii loo wada shaqayn lahay khaasatan dhibaatada maanta taagan webiga jubba uu wado qaabkii loogu horumarin lahay beeraha qaabkii loo wada shaqayn lahaayay go'aankaas la gaarayna insha allahu biidnilaahi kariin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay uu meel mariyo mid lagu liibaana uu ka dhigo intaas kadib qaar ka mida guddigii beeralayda ayaa gunaanadkii kulanka ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladda iyagoona soo dhoweeyey qodobadii la isku afkartay dowro aada u fiican ayaan ku galnay halkan dowladaas oo shacaarkeeda uu ahaa abu ayuub al ansaari waxyaaba ay ku bixaysay waxaa ka mid ahaa aljahaad alcilmu alwalaa walbaraa iyo tawxiid waxyaaba fara badan ayaan ku qaadanay dowladu waxaa garab socday talooyin fara badan oo aan isweydiinaynay beeraleyda gobolka oo dhan waan soo dhoweynaynaa kulankaasi kulankaasoo u dhexeeyey beeralayda jubbooyinka iyo walaayada taasoo laisku waafaqay in ummaddaani masiirkooda loogu taliyo beerahaas ay wax ka soo saartaan maadaama aysan ummaddaani aysan canfacaynin wax dibidda laga keenay ummaddan ay ku nooshahay waxay dhulka laga soo saaro gebagabadii xuseen ooyow guddoomiyaha guddiga beeralayda ee la magacaabay ayaa u sheegay inay shaqadooda si wacan u gutaan isagoona faray in ay soo gudbiyaan xaaladaha la soo dirsa waxaan rajaynaynaa haddii allaha awooddila ogolaado wixii maanta ka dambeeyay nin walba oo guddiyahoo la doortay hooshii loo cilmaday ama loo xilsaaray inuu u qabto si dhabaa oo alle ka cabsele oo mataqaanaa uu asaga isu farmaayo dadka uu u shaqaynaayo oo loo xilsaarayna inuu mar walba buraarejiyo wixii dhabtana u sheego wixii dulmiana ka qabto asagoo mar walba waxay la soo gudbaanaado ama wanaag ah ama xumaan ah u soo gudbinaya markaas ee guddigii ka sarreeyey ama maktabkii beeraha iyo maamulkii asaga markaas uu la joogay sidaa darteed waxaan jecelnahay in wax fiican ay noo qarsoomaan oo bilaahi towfiiq wilaayaadka islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobollada ka wada mashruuc horumarineed oo lagu diirsaday kuwaasoo yimid ka gadaal kulamo dhex maray bulshada qaybaheeda kala duwan
nadwo cilmiyeed ku saabsan weynaynta qur-aanka kariimka iyo musxafka ayaa lagu qabtay masjid ku yaala deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya maxamed muudey nadwadan oo ay jeedinayeen qaar ka mid ah culummada diinta islaamka islamarkaana looga hadlayay weynaynta qur-aanka kariimka iyo in la ilaaliyo musxafka ayaa lagu qabtay masjidka quba ee deegaanka kuunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culummadii mushaarakaynayey nadwada ayaa si faahfaahsan ugu hadlay mowduuca ku saabsan weynaynta qur-aanka kariimka iyo ilaalintiisa waxa uu ugu horeen sheekhu soo gudbinayaa in qur-aanku uu yahay midka kugu hanuuninaya waddo midda ugu toosan ina haada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam caqiidada u hormari dhanka caqiidada halka dad ay dibada iyo loda caabudayaan dad furuujta caabudayaan dad ay xiriga iyo doorshaanka cunayaan khalqigu baadiyaysan yahay wuxuu kugu hanuuninaya caqiido midda ugu toosan mucaamilaadka xaggiisa midda ugu wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo xalaashii xaaraamta wax kastoo dayibaada ku xalaalinaya wax kastoo muxaramaadu ka xarimaya wax la soo koobi kara ma aha aayaddaas markuu fasirayay sheekh maxamed amiin shaqiidi raximahullahu kitaabkiisa adwaaulbayaan mid walba suu niqaashii wuxuu gaadhsiinayaa siday sheegayaan oo la fiican hadday noqon lahayd diintan dhaliil bay u noqon lahayd sidoo kale sheekh jaamac ayaa sheegay in dadka ahlu qur-aanka ah looga baahan yahay in dadka ay gaarsiiyaan dacwada dee tacliimtiisa barashada aad baranayso dadkana aad barayso oo nebigaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik in lam tafcal famaa ballaqta risaalata aadan sidaas samayn waxba maad samayn waxba maad qaban wuxuu leeyahay nebiguna calayhi salatu salaam balliquu canii walow aaya diintan inaan intaynu iska barano gurigeenna la seexanno oo inaan dadka ugu yeerin sidaa ku libaani mayno sacaadana ku heli mayno suuratulcasri baynaba ku cadday wa tawaasow bilxaqi soo shardiga saddexaad maahin oo sacaadada liibaani adduunya mid aakhira lagu helaayo waxa weeye kaannaka lam tafcal shay-an wixii aad baratay haddaadan ummadda ugu yeerin nadwaadiini ah oo looga hadlo mawduucyo kala duwan ayaa lagu qabtaa masaajidda ku yaala wilaayaadka islaamiga ah mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddanka itoobiya ayaa ka hadlay saamaynta ay dagaalada halkaasi ka socda ku yeesheen dadka soomaalida ah mahad cubayd ayaa warbixinta warkaasi soo gudbinaya waxaa maalmahanba sii laba kaclaynayay dagaalada aan wax la iskula harin ee ka holcaya dalka itoobiya iyadoo dhowaan ay dowladda itoobiya sheegatay inay la wareegtay magaalada maqale ee caasimadda gobolka tigreega waddanka itoobiya waxaa ka jira cabsi badan oo soo wajahday dadka halkaa ku nool waxaana dadkaas ka mid ah soomaali mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka itoobiya ayaa saxaafadda uga warramay saameynta ay ku yeesheen dagaalada ka socda itoobiya kuwaas oo dhex maraya jabhadda tigreega t b l f iyo dowladda federaalk itoobiya wallaahi saameyn fara badan ugu yeeshay isku socodka gaadiidka ha ahaado amba kala adeegitaankii iyo ii sheegay magaaladii adeegyadii laga doonanayay iyo isku socdyadii magaalada gudaheeda cabsi fara badana laga dareemaya waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey hadalkii dhowaan xukuumadda itoobiya ay ku dhawaaqday ee ahaa in ay la wareegtay caasimadda tigreega wuxuuna sheegay in hadalkaas dad badan oo ku dhaqan gudaha itoobiya ay ka aaminsan yihiin sheeko mala awaal ah oo dadka shacabka ah lagu madadaalinayo wallaahi inta badan dadku aaday u soo dhaweynayaan haddii ayba jirto laakiin inta badan dadku waxay leeyihiin waxyaabo badan oo waxaa jiraan aan la qarinaayo ha inta badan shakiyo fara badanaa jira oo dadku ay isla dhex maraayaan oo qof walba uu ku leeyahay barnaamijyadaasi iyo waa sheeko malaawaa oo dadka lagu lagu madadaalinayo laakiin lama xaqiijin karo ilaa hadda sidoo kale wuxuu ka warramay halka uu marayo dagaalka u dhexeeya itoobiya iyo tigreega inta badan weli in xadaal ishor fadhiya dadku sheegayaan laakiin xaqiiq guud lagama haayo oo waxaa ka jira anteenkii iyo isgaarsiintii intooda badan haddii ay wax laga helo oo anteenadaasi iyo meelahaasi informationna ay ka soo baxaan insha allah waa kolley dadku waa wada heli karaanba hadda laakiin xaqiiq la hubo oo lagu kalsoonaan karo ma jirto mar aan ma daawanayay tibiyada caalamiga ah oo kale waxaan arkayay hogaamiyahooda kale oo sheegaya in magaaladii ayaga gacanta ku hayaan weli aysan gacantooda aysan ka bixinba waddanka itoobiya ayaa waxaa haatan weli ka soconaya dagaalo xoogan kuwaas oo u muuqda kuwa sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina siddeetan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar nafurnimo ah oo ka dhacay waddanka afghanistaan wararka naga soo gaaraya waddanka afghanistaan ayaa ku warramaya in camaliyad nafurnimo ah lagu qaaday fadhiisan ay ku sugnaayeen askarta afghanistaan gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu hogaaminayay naftii hore ka tirsan imaarada islaamiga ah ayaa waxa uu la beegsaday saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamada soddon askari oo ka tirsan ciidamada amniga ee xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weerarkan iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay konton kale sidoo kale camaliyadda nafurnimada ah ayaa waxaa lagu burburiyey gawaari fara badan oo ay lahaayeen askarta xukuumadda kaabul weerarkan ayaa ah kii ugu khasaaraha badnaa ee maalmihii ugu dambeeyey lala beegsada askarta xukuumadda kaabul warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa